فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim salaamun calaykum kusoo dhowaada barnaamijka dhow waxaa waraysiyada qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shirkii wadatashiga waxaa loogu yeero golaha qaran ee burburay oo maanta isagoo kale tashiya dib looga furay muqdisho ka qaybgalayaasha iyo ajandaha miiska u saaran iyo kuwa ka maqan ayaan dhow waxaa idinkugu soo gudbi doonnaa haliyey falastiini ah oo weerar gaari jirsiinaah ka fuliyey afaafka hore ee xarunta muusaad ee yahuudda talaabiib xog ku saabsan weerarkaasi iyo khasaaraha ka dhashay ayaan dhow waxaa caawa idinkugu haynaa wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka oo weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaha maamulka la baxay puntland saciid deni kuna tilmaamay ruux ka faa'iidaysanaya simbiraxashada dadka ka dhacda waxaad caawa dhuuxa ku dhegaysan doontaan siday dowladda federaalka isku difaacday kadib markii ay baahisay maab muran badan dhaliyey barnaamijka dhuuxa waraysyada sidoo kale caawa inta uu socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah siyaasiga faarax macalin oo musiibo ku tilmaamay qorshaha ay doonayaan inay turkida shidaal qodis kaga sameeyaan xeebaha dalka soomaaliya siyaasigan waxa uu ka yiri qodobkaasi ayaad dhuuxa ku maqli doontaan beel ka tirsan qabiilka jareenweyne oo nabadoon ku dooratay munaasabad ka dhacday magaalada jilib kelimaadkii laga jeediyey ayaad barnaamijka caawa ku maqli doontaan wilaayadii islaamiga ah ee bakool oo soo bandhigtay lix askari oo kasoo goostay ciidanka maamulka koonfur galbeed iyagoo ka waramaya waxa ku sababay inay soo goostaan ayaad dhuuxa ku maqli doontaan barnaamijka intuu socda sidoo kale waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii caafimaadka iyo warkii caalamka وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaagga caawa waa habeennimo isniin ay soo galayso shan iyo labaatanka bisha afraad kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyadana ku beegan dhanka kalena waa toddoba iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ayaan dhegaystayaal idiin soo gudbi doonaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka alaaba waxaa inoo soo jeediya wariyaheen cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi xerada barakacayaasha ashaadi ayaa waxay ciidanka yuuda ka geysteen duqeen aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaasi ku shahiday sida la soo warinayo saddex ka mida suxufiyiintii ku sugnaa xerada halka ay dhaawacmeen kuwa kaloo fara badan middan ayana waxay tirada guud ee suxufiyiinta ku shahiday marinka khaza ka dhigaysa boqol iyo siddeetan suxufi madrase ku talisle xeradan ayaa waxay ciidanka yuuda ka geysteen duqeen aad u xoogan waxaana ku shahiday siddeed ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan waxaana madrasadani ku hooyanaya maalmihii lasoo dhaafay kumanaan ruux oo barakacyaal ah koonfurta magaalada khanyunis ayay ciidanka yuuda ka geysteen duqeen aad u xoogan waxaana duqeyntaa ku shahiday dad tiro badan oo shacab rayd ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan xerada nuseedhaad ee bartamaha marinka goodoonsan ee khaza ayay sidoo kale ciidanka yuuda ka geysteen duqeen aad u xoogan waxaana duqeyntaasi ku shahiday dad fara badan halka ay dhaawacmeen kuwo kale saacadiianu soo dhaafnay ciidanka yuudu waxay marinka khaza ka geysteen duqiimo kala duwan waxaana duqiimahaasi ku shahiiday in ka badan soddon iyo lix ruux oo shacab ah soddon iyo afar ka mida dadkaasi waxay ku shahiideen duqiimaha yuhuudu ka wadaan waqooyiga marinka khaza taasoo ka dhigan in ciidanka yuhuuda ay waqooyiga khaza ka wadaan duqiimo xuslima ah dowladda u k ayaa waxay viisaa dalku galka u diiday wiilwa oo u yahay madaxweynihii hore dalka koonfur afrika ninson mandela dowladda ingiriiska ayaa u diiday fiisaha dalku galka wiil uu awoowe u yahay hogaamiyii geeriyooday ee koonfur afrika ninson mandela midan ayaana timid ka gadaal markii uu jeediyey khudbaduu ku muujinayo inuu ku taageersanayay howlgalka duufaanulaksa islamarkaan uu ka soo horjeedo gumaadka yuhuudu ka wado marinka godoonsanee khaza wasaaradda arrimaha dibadda ingiriiska ayaana midaan eedeen uga dhigtay iyadoona sheegtay inay cabsi ka qabto inuu xasrado ka dhex bilaabo gudaha shacabka britain ku nool wasaaradda ayaa si cad u sheegtay inaysan dadka reer britain aysan doonaynin inuu ninkani soo gala waddankooda si loo ilaaliyo ammaankooda loogana hortaga khalalaasaha ka dhalan kara booqashadiisa waa siday hadalka u dhigtay wasaaradda wiilkuu awowah u yahay nelson mandela oo ka hadlay go-aanka loogu diiday fiisaha u k ayaa wacad ku maray inuu sii wadi doono inuu codkiisa ku taageero falastiin dukhaymo saacadii lasoo dhaafay yuhuudu ay ka geysteen koonfurta lubnaan ayaa sababay khasaare kala duwan iyadoonay ururka shiicada isku magacaabay xisbullah ay geysteen weeraro kala duwan diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda ayaa waxay duqaymo kala duwan ka fuliyeen deegaano iyo tuulooyin ku yaala koonfurta waddanka lubnaan iyo weliba deegaano dhacduleedka magaalada bayruud ee caasimadda waddankaas ciidamada saynada yuhuudda ayaa maanta beegsaday deegaanka dabiid ee ku yaala koonfurta lubnaan iyagoona halkaasi ka fuliyey duqaymo kala duwan waxaana ka dhashay duqaymahaasi khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira tan iyo habeenkii xalay waxay ciidamada yuhuudda sideed duqeen oo aad u culus ay ka fuliyeen magaalada caasimadda ee beyruuda milatariga saynada yuhuudda ayaa shaaca ka qaaday in afar iyo labaatankii saac inuu soo dhaafnay ciidankooda duqimo gaaraya ilaa iyo boqol iyo labaatan duqeen ku beegsadeen goobo xarumo iyo saldhigyo ay dagaalyahanada xisbullah ku leeyihiin koonfurta iyo duleedka magaalada bayruuda wasaaradda caafimaadka ee dowladda lubnaan ayaana waxay shaaca ka qaaday in tirada dadka ku dhintay duqiimaha yuhuudda ee ka wado dalkaas tan iyo siddeedii bishii oktoobar ee sanadkii hore labada kun saddex iyo labaatanka ay haatan marayso in ka badan laba kun lix boqol konton iyo saddex ruux halka ay dhawcuduna marayaan ku dhowaad labiyo toban kun saddex boqol iyo lixdan ruux oo kale kuwaasoo u badan muwaadiniin u dhashay dalkaasi dhanka kale dagaallo saacadii lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda iyo ururka shiicadii isku magacaabay xisbullah ku dhex maray gudaha dalkaas ayaa waxaa la warinayaa in khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda waxaanay warar ku sheegayeen afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay dagaallo ka dhacay koonfurta lubnaan lagu dilay afar askari oo ka tirsan milatariga saynada yuhuudda halka lagu dhaawacay wax ka badan lix iyo toban askari oo kale weerarada yuhuudda lagu beegsada ayaana waxaa ka mid ah weerar dhabagalla oo ka dhacay koonfurta lubnaan islamarkaana lagu beegsaday canaasir ka tirsan saynada yuhuudda dowladda ruushka ayaa waxay sheegatay inay burburisay diyaarado dagaal oo ay leedahay dhigeeda yukrain dowladda ruushka ayaa shaaca ka qaaday maanta waxaad ah in ciidamadeeda cirkay u suura gashay burburinta konton iyo kow diyaaradood oo ay dowladda yukrain ku soo weerartay qeybo ka mid a dhulka ruushka waxayna sidoo kale sheegtay dowladda ruushka in diyaaradahan ay ahaayeen kuwo aan duuliya lahayn wasaaradda difaaca ee ruushka ayaana waxay sheegtay in inta badan diyaaradahan lagu burburiyo gobollo dhaca koonfurta waddankaasi war qoraallowa ka soo baxay wasaaradda islamarkaana la soo dhigay barta telegaraamka ay ku leedahay ayaa waxaa lagu sheegay in siddeed iyo toban ka mid a diyaaradahan la burburiyey xilli ay marayeen gobolka tembof oo qiyaastii afar boqol iyo konton kilomitir koonfur bari ka xiga magaalada moscow halka lix iyo tobanna lagu burburiyo gobolka belgoreed inta soo hartana waxaa lagu sheegay qoraalka in lagu burburiyey gobollada veroneg oriyol iyo gobolka kiriiska ee dhaca koonfurta ruushka khasaare kala duwan ayaa ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey weerar gaari jirsiin ah oo ka dhacay magaalada barakeysan ee alqudus wararka ka imaanaya dalka falastiin ayaa sheegaya in weerar culus oo keligii dullimo ah loona adeegsaday gaari jirsiin uu maanta ka dhacay kontarool ciidamada gumaysta ay yuhuudda ay ku leeyihiin magaalada barakeysan ee alqudus kaasoo lagu magacaabo xasma isagoona dhanka waqooyi kaga beegan magaalada weerarkan ayaana wuxuu geystay khasaare kala duwan sida laga soo xiganayay warbaahinta maamulka gumaystaha yuhuudda inta la xaqiijiya waxaa weerarkaasi lagu dhaawacay labo ka mid ah gumaystaha yuhuudda kuwaasoo sida la warinayo ku sugnaa kontaroolka uu ka dhacay weerarka howlgalkan ayaana yimid saacado yarun kadib markii weerar midka la mid doosna gaara jirsinna uu ka dhacay magaalada talaabiib ay xarunta ka dhigteen maamulka gumaystaha yuhuudda waxaana weerarkasi ka dhacay goobo basaska laga raaco oo ku taala waqooyiga magaalada talaabiiba sida la soo warinayeen waxaa weerarkasi ku dhaawacmay konton yuhuud ah badankooduna yihiin ciidamo ka tirsan gumaystaha yuhuudda wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa markaan magaalada muqdisho shir loogu magac daray golaha wadatashiga qaranka oo dhowaan burburay kadib markii la isku afgaran waayey laguna kala yaacay ayaa maanta isagoo muuqaalkiisu yahay golaha kala tashiga qaran wuxuu dib uga furmay isla magaalada muqdisho shirkan uu garwadeen ka yahay madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxmuud ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ku-xigeenkiisa saalax axmed jaamac madaxweynaha maamulka galmudug maamulka koonfur galbeed hogaamiyaheeda iyo sidoo kale hogaamiyaha hirshabeelle iyo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir villa soomaaliya oo war kooban kasoo saartay shirkan ayaa waxa ay sheegtay in wadatashiyo kadib la isku soo laabtay islamarkaana muddada uu shirka socda laga wada hadli doono arrimo ay ka mid yihiin amniga doorashooyinka iyo xaaladda guud ee dalka waxaa gebi ahaanba shirkan qaadacay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo isagoo hore uga baxay iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka puntland siciid deni oo isagana shirkan iyo kii ka horeeyaba aan soo xaadirin maqnaashiyaha madaxda maamuladan ayaa muujinaysa khilaafka sii laba leexaadsaday ee ka dhex aloolsan iyaga iyo gurguurte islamarkaana natiijada ka soo bixi doonta shirkaasi aanay noqon doonin mid saameyn ku yeelata deegaanadaas axmed madoobe oo dhowr jeer la isku dayay in lagu soo celiyo madasha ayaa lagu fashilmay wuxuuna sheegay inaanu aqbalaynin doorashooyinka mudokororsiga uu xasan sheekh maxmuud ku dhaqaaqay saciid deni oo isna eedan culus u jeediya dowladda federaalk ayaa dhanka kale wuxuu caddeeyey in maamulkiisa taageero dhan weliba ah sii doono jubbaland islamarkaana doorashada madaxtinimo ka taageeri doono axmed madoobe
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal weli isla maraynaa markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka caawa waa xalqada labiyo toddobaatanaad waxay noo soo jeedinayaa doctor qorax
أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا ولننشر soo dhowow doctor qorax waxaa jira xanuun ay soomaalidu u taqaano fiiskula waa maxay xanuunkan bal sharaxaad naga sii Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Eh, fistula is an abnormal hollow tract or cavity that is lined with granulation tissue and that connects a primary opening inside the anal canal to secondary opening in the perianal skin. oo ay tahay waa god ka soo baxayo anaska gudihiisa ama makaanka saxarada godkaasoo kusoo furan dibadda oo macnaheeda ay tahay waa god labaad oo aan ahayn kii saxarada kasoo baxaysay taasi soomali waxay u taqaanaa fistula englishana waxaa la dhahaa fistula in ano waxaa keeno eh, waa baxdin ama caabuq ma koro ku dhaco qararka makaanka saxarada Eh, cudurka loo yaqaano coron disease oo kaleeto anal fissure carcinoma radiation therapy tuberculosis actinomycosis lymphogranuloma venerum etc waxaan dhan way keenaan inay fiskula ay dhacdo marka calaamada lagu garana waxaa kamid a perianal discharge yacni meeshii saxarada kasoo bixaysay godkaas god aan ahayn oo waxaa la arkaya dhacaan ka socdo maqaarka saxarada meesha saxarada kasoo bixisa maqaarka ku hareereysan god ka soo baxayo waxaa la arkayaa oo wado dhacaan ama qoyaan cuncunna uu la socdo xanuun iyo barar mararka qaarkood dhiig baa lagu arkaa mararka qaarkood waxaa lagu arkaa xoqitaan badan oo qofka uu sameeyey iyo godkiioo furan dadkana dee na- qoyaankaas kasoo baxaya nadaafad daradiisa dadka macnaha dee way dareemayaan oo dharkii bay ku arkayaan marka diagnosis ama markii leeyahay maxaa go-aan looga gaaraa waa physical examination in indhaha lagu arko la fiirsho waayo qalab kaloo la isticmaala ka mid ah fistulography oo ah qad lagu shubayo duleelka kadibna kasoo baxaysa eh, anaska ama meesha saxarada Eh, endorectal ultrasound oo ah kombyutarka la geliyo duburka ama makaanka saxarada mri iyo anal manometry intaasba waa la isticmaalaa Eh, daaweynteeda laba nooc waaye waxay noqonaysaa fistulotomy oo ah in la furo boogtaas oo la xoqo kadibna ayada isku dhegto iyo in la bixiyo godko dhan oo ah fistuloptomy oo la wada saaro hilibkaas oo dhan labadaba way noqotaa intana haddee isbitaalka hadda alxamdulilaahi wuu sameeyaa wuuna ku guuleystay waxyaalaha ka hortaga marka ama talooyinka kansina waxaa kamid ah inay ka fogaadaan fadhiga dheer waxyaalaha keenaya calool fadhiga sida cuntada bariis iyo baastada oo la daa'ima iyo burka Eh, inay cunaan cuntada xuubka leh oo wadanka kasoo baxda inay miisaanka yareeyaan oo almiiteeyaan iyo hadday arkaan wax caabuqa ama boog kasoo baxday hareeraha meesha saxarada kasoo baxdo inay si degdega iskaga daaweeyaan ama wax qoyaan ay ku arkaan dharka hareeraha oo ka socda meesha makaanka saxarada inay si degdega iska daaweyaan si aysan u noqon fistula in aano dhakhaatiirtan ay booqdaan waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag siyaasiga faarax macalin oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka dalka kenya ayaa wuxuu ka hadlayay markabka shidaalka baarista ee turkida usoo direen soomaaliya wuxuu sheegay in tani ay dhici karto in musiibo isku beddesho halka khayraad laga sugayo maadaama buu yidhi aysan caddayn qodobada ay ku heshiiyeen turkida iyo dowladda federaalka waa kan faarax macalin oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa weeyaan waa la sameeyey heshiiska hadda laakiin heshiiska waxaa daruuri ah in baarlamaankana la mariyo ummadda soomaalida loo bandhigaay daruuri ka ah. Eh, markabka imaanaya ma dowladda turkiga leh ma shirkad turkiga ka tirsan baa leh ani hadda intasay kala yihiin ma garanayay Eh, ma ma shirkad dowladda ay leedahay oo turkiga ah adi mid alla mid ay tahayba oo imaanaysa baaritaanka waa in heshiiskii banaanka lasoo dhigaa waxaa ka- hadda ka- waxaa ka- waxaa- waxaa kugu daliil on kuu sheegaya waddan angola la dhaha A- afrika shidaalka ugu badan baa laga soo saara ummadda ku noolna maanta haddaad aragta fakrigooda soomaaliya oo burbursan ayaa boqol kiiba laba boqol maxay nolol dhaantaa waxaa weeyaan markii horena waa intay la- la- la- laaluush iyo gunne iyo maxay ahayd iyo fasaad uu galay ayaa qooskii madaxweynihii halo don santos la oran jiray iyo gabar uu dhalay iyo wixii unbaa gacanta ku dhigay wixii ka soo baxayeyna eh, markii hore oo heshiiskaba uu heshiis khaldan ahaa oo lopsided ahaa oo iyaga faa'iidadii waddanka aanan lagu xisaabtamin haddana hali yaraa oo ka soo baxay waa wax lagala heshiiyey dadka markaa awoodda haystay marka waddankii heshiis baa la arkaa in la galay ma konton sana ma boqol sana ma laba boqol sana ma lama garanayo nin garanaya ma laha laakiin eh, eh, faa'iidadii ka soo baxday shidaalkaas waxay ugu turan tahay dadka ma jirto Eh, wuxuu noqon karaa the cast of natural resources wax la dhaha jira inkaarta mase cuqubada khayraadna wax la dhaha jira oo la arkaa baddaadina inay wareerto oo maaragtay laga hadlayo maxay ahayd eh, eh, eh, environmentka ay baabaado ummaddii waxba aanan oogu jirin dad kale un maaragtay ay wixii la wareegaan waxay la xisaabtameenna dad madax markaasoo faasidiin intay la xisaabtameen meeshii ay ku dhammaatay qofka isaga ahaa nigeeri buu leeyahay eh, cimri buu leeyahay wuu ka tegi wuu ka tegi maxaa dhahda dos santos kuma jiro laakiin agreementka beriga la seexay way ku qasban yihiin maantaba inay maaragtay ay angola ay noqoto waqti ay kaga bixi doontaan cid garanaysa maanta ma laha ani kulley ma garanay marka bedelkii khayraadka soomaalida uu noqon lahaa cuquba cuquba bedelku khayraad noqon lahaa ee faa'iido noqon lahaa cuquba noqon lahaa hadda waa in la ogaadaa waxa lagu heshiiyey
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka cabdirasaaq cumar maxamed ayaa wuxuu weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaha maamulka la baxay puntland saciid deni wuxuu wax laga xumaada ku tilmaamay in deni uu u adeegsado maabkii ay dowladda federaalka soo bandhigtay dana siyaasadeed sida uu hadalka u dhigay Een, waa ku qanacsanahay een, warbixintii uu agaasimaha gudisiiyey Ee, wixii mas-uuliyada oo ay wasaaradda leedahayna annaga ayaa qaadanayna oo ahayd in maabkaas marka horeba ee, inkastoo la yidhi ha laga saaro oo ay ahayd inuusan meeshaas uusan imaan haddana markuu meesha yimid waxay ahayd inaan dib u fiirino oo aan ka saarno markaan aragnay laakiin waxaana indho tiray ee, farxaddii iyo raynrayntii iyo howlihii socday oo aan markaas ku mashquulna ayaan waxaan arki weynay agaasimaha wuxuu ii sheegay in la arki waayey in- yacni inay ka mashquulaysay inay qaladkaas yarkaa ay arkaan middaas waa arrimihii farsamada ma jirto meel aan annaga maamul goboleed gaarana aan uga tagnay maamul goboleedna aan ku dhahnay maamul goboleedyada ka mid ma aha sida ka muuqatay maababka oo dhan marka laga reebo halkaas maab sida qaldan loo isticmaalo marka laga reebo maababka oo dhan waxaa ku qornaa maamul goboleedyada soomaaliyeed iyo sidaay u dhisan yihiin wax oo ka qaldanaa oo ama wax oo haba yaraatee cillada oo lagu duraayo oo meeshaas ka yimidna ma aysan jirin waxaa nasiib darro ah runtii in dad siyaasiyiin ah ay qariidadaas yarta ah ay u isticmaaleen dhanka siyaasadda ayadoo la rabo shacabka soomaaliyeed in la niyad jebiyo laga niyad jebiyo oo ay ka mid ahaayeen markabkii shidaalka sahmiynta shidaalka noo sameyn lahaa oo shalay xamar ku soo xirtay ma raba aniga inaan wax badan aan galo laakiin waxaa nasiib darro ah in madaxweynaha puntland deni uusan garanin qariidad la sameeyey labadii kun iyo shan iyo tobankii inuu gara waayo uu soo xigto waa nasiib daro soomaalidu waxay tidhaahdaa oohinta orgeyga ka weyn deni wuxuu dowladda dhexe mas-uuliyaddii ay lahayd ee ahayd oo ay ka mid ahayd in loo sameeyo sahmin laga sameeyo puntland asaga ayaa hor joogsaday asaga ayaa diiday wuu diiday deni inuu yacni aan u samayno waxaa dhacday inuu la yimid shirkad uu yidhi shirkaddaana ii samaynayso weliba anaa saxiixa wax ku lahaanaya shirkadda lagu shaqada ku bilaabayso annagana waa ka diidnay shirkaddii waxaan dhaha way ogaayeen shirkaddu in dowladda dhexe mas-uuliyaddaasi ay tahay mas-uuliyadda ay leedahay marka deni maanta inuu yidhaahdo waxbaa qaldan isagoo soo xiganaya maab loo wada jeedo wakhtiga la sameeya si qaldanna meesha ku yimid in la carqaladeeyo inuu isticmaalo waa nasiib daro
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhow waxa waraysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqoon qabiil ka tirsan beelaha jareerweyne ayaa waxaay nabadoon ku dooratay munaasabad ka dhacday magaalada jilib munaasabad ballaaran ayaa waxaa lagu qabtay deegaan hoostaga magaalada jilib waxaana nabadoon ku dooratay mid ka mid ah beelaha jareerweyne gaar ahaan jufada shiidle xafladda waxaa kasoo qaybgalay dhammaan waxgaradka culimada dhalinyarada haweenka beelaha jareerweyne oo boqolaal ah xafladdaasi waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan aan gudagalno ugu horeyn waxaa hadlay suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka guud ee beelaha jareerweyne alxamdu lilaah uma alxamdu lilah ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo mahad iska leh ee maanta may kase qayb galnay munaasabad ee ka dhiiday macaan tuulada shiidle ee wilaayata jubbal wusdhaaway beelaha jareerweyne beel ka mid ah oo beesha reer shiidle iyo macnaa nabadoon caleemasaaraday beesha reer shiidle dhammaan macnaa mahadnagaan ee waxgaradka beesha reer shiidle ee macnaha culummadiyo dhalinyarado juhdigii iyo bihiyaayan iyo iskudubiridkii dadaalkii faraha badanaa iyo aadaanka mahadnagaan mayle nabadoonka oo la caleema saari maxamed siido kalfur sudhowaaw gacmo furanka sudhowaaw maylikiinka baahan yaha jifada reer shiidle kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka ina ku hogaaminto iyolikiinka baahaamin ilaahay subxaanah wa tacaala mayle yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu waqabaa'ila litacaarafuu iyo ankijeeda maanaa maxalushaahidka kagaway beesha reer jareerweyne dhammaan dal iyo dibad meeli iyo roogan waa mid waqabaa'ila litacaarafuu ina is aqoonsataan qaabkii lindhaladii ina lis aqoonsado waa min addiin laakiin jifa kasta ina nabadoon doorato is aqoonsato muhiimadda intaas way marka in sha allahu kariim ilaahay subxaanahu wa tacaala inmayl wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu beelaha jareerweyne si guud may ka dadaalaseena midnimada midnimada aadinka dadaalo insha allah may kala dardaarmee in dadka waaweyn dhallinyarada ee gabdhaha iyo wiilasha kulliba waxbarashada ina culays la saaro midnimadan culays la saaro may kala dardaarame si guud beelaha jareerweyne dadka daraska siila ah in macnaha daraska la xagdhooro oo langaxadgudubne si guuna si go- macnaa gooni ahaanna ee beesha dhexdiye in macnaha tacaamul iyo ee islaax baynanaas iyo isjeceel iyo istijiidasho iyo laka dadaalo ee intaasoo dardaarame may kala dardaarame jihaadka ku socoda bariga afrika beelaha jareerweyne naf iyo maal ina ka bihiya تاسن سين دردارمه إذا إلهي سبحانه وتعالى ما إلى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله marka dadka waweyn iyo dhallinyarada iyo dhammaan jihaadka hal roogsado naf iyo maal halka bihiyo may kala macnaha baaq doobadkeen indare dadka macnaha caratuurka ah oo macnaha beelaha jareerweyne oo on dhaladan oo caratuurku macnaha an eh axmed madoobe iyo xasan guurguurte maylayaa ilaahay in tooba sheena tuubuu ilallaahi tawbatan nasuucan caratuur lisiinka dhigane tawba sheena dimba qorijo iyo booshaha ilisuboo lana lacageeye beerta falo malayka dabo dadka kale maylaya oo macnaa qaxootiyada oo ka jiran oo beelaha jareerweyne ka tirsan beeragon kooya beeragon falada gaal macnaha dullija iyo ihaanadis ka dhaafa beeragon kooya gacmo furanaas inkusu dhawaayeen cid cid haysata male beeragonka shaqaysada nidaamkaas maanaa ilaa haddii ilaahay dho intaas haysiili dardaarame haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaas kadib dhammaan nabadoonnada jufooyinka beelaha jareerweyne ayaa waxa ay soo dhoweyn u sameeyeen nabadoonka cusub ee shiidle xafladan oo maalintan beesha shiidla oo nabadoonku caleema saaranuysaahay beesha shiidla waxaa ka mid tahay beelaha jareerweyne oo suldaankeeda guudna yahay suldaan cabdiraxmaan cali cabdi intii marta sharafta ee meeshan ka soo qayb gashana waa ku mahadsan yihiin insha allahu tacaalaa waxaan ugu dardaarmayaa beesha shiidlo arrintan waa bilaaw marka haddaan shiidla aan nahay diyaar mu u nahay inaan jihaadka kala qayb qaadano naf iyo maal iyo markaas tabarta intii markaas ma aragtay tabarta ayna diyaar mu u nahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan kaloo u mahadnaqayaa suldaanka beesha jareerweyne insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay subxaana wa taala cimrigiisa ha waasiciyo dadaalkiisane ilaahay subxaana wa tacaala ha ka mari dheliyo marka insha allahu tacaala reer shiidlo shiidlo sideedaba waa lix waxaa ugu horeeya baare waxaa ku xigo walamooy waxaa ku xigo waaqbiyo waxaa ku xigo sagaale waxaa ku xigo reer ciise waxaa ku xigo garmagalaay lixdaas ayay shiidlo ka kooban tahay intaas ayaa idinka rabto markaa inaad u noqotaan khudbo inay u noqotaan kitaabka ilaahayna aad markaas ku horseedaan intaas diyaar ma u nahay
maanta xafladda halkan ka dhacayso aad baa u soo dhowaynaynaa annagoo ah beesha reer shiidle ah marka waxaa la rabaa beesha reer shiidle inay waxaa la rabaa ee ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa inay u dagaalamaan baa la rabaa oo waxaweye saaxada aan tagno nabadoonka annaga aan dooranay waxaa la rabaa inaa garab ah u noqonaa la rabaa oo wanaagga garab ah ugu noqono oo khayrka garab ah u noqono ayaa loo baahan insha allahu tacaala xafladda maanta heer shiidle oo dhabada xaflad gaada ee waay heer shiidle maysiin sheega ilaa geeda abuurtan geedkii abuurtan anjegne haddii halan waraabina anjegeeda garabyo hal hogsudo maskiinko beertus faladaa ee waay wal ning nagoo wadhaten haddii shal dhaaftan indhiine shal dhaaftan meel halkasemo heer shiidle siin sheegoynono beeshii reer shiidle maylisinka rabe kuwiila ka day sida ilaahay subxaana wa tacaala nasinka dhiga maanta nabadoona dooratan nabadoonka mayn doorateena in ilaahay subxaana wa tacaala kitaabshee iyo sunadiis iyo jihaadkan inasinku hogaamiyo aan dooratan nabadoonka nabadoonka daa'imay ahay qof iskaacadi ah oo ilmooshan shaqaysadau ahay marka maylisinka rabe beeshii reer shiidle nabadoonkiisin dooratan garabshe inaysin qabsataan garab furne ee lisinka rabe kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhaganshe iyo barashadiis iyo difaacshe ayaa ku baraarjiyee nabadoonkana may leeasuna nabadoonow dadkii aad ka dooradeena in aada ka warqabto la baahiye dhibsho iyo rafaadsho wax kasta inaad ogaato dhimriito la rabo dadka haddii uuna aynay nabadoonada beelaha jareerweyne kisu dhowaayana nabadoonow hilka aad likiin dhiibi ilaahay subxaanahu wa tacaala kiin fududaayo ununa sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala idin fududaayo maxad dhammaantii ilaa ilaahaygiina cawuuridii waxaa kale maxad iska leh xarakatu shabaabulmujaahidiin reer shiidle may dooritaan nabadoon iyo saduubitaan nabadoone may kaleenaa kiso dhowayni caad iyo caadalkiin soo dhowaayane ku xogaami ummadan kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waqti jihaada la rogay nabadoone aad iyo aad maynku baraarujiye annaga oo dhan suldaan gadaashiis inaan roogsino waa ilaahay mayle infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illah ee ikhwa manshilhiraano qof waayiil iyo dhallinyara kulliba mayla ninka baahinya jihaadka
haddee walaalahayno oo kasa qaybgalan xafladdii soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaad walaalahayno beesha shiidle maylena xafladdan haddii ninka weertan ku dhowna aadnana ninka soo dhowaay maysin lena waxayaakum allaahu wabayaakum may aan mahad celiye nabadoonkii beesha shiidle sheekh maxamed kasa dhowaaw saaxadii ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaab shala ku xukumooy nabadoonkii maylena jazaaka allaahu khayra aljazaa mayan dardaarime beeshii shiidle walaalayaal maysinle horta kow cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala isin dardaarime uma maysin dardaarime nabadoonka haddii isin sheentan bannaankii halanka dhaafne hal adeeco hadda maylayaa nabadoonkii asagana umuddan waa umudda beeshina waa beesha ka hogaami cadaaladii iyo ku dhaqankii sharciga rabbi subxaanahu wa tacaala ikhwaani fillah horta beesha guud ma in dardaarime unka horeeya sheekh cabdiraxmaan suldaankayno guud horta ina aan diyaar gahrowno aljihaad fii sabiili illah jihaadkaas oo laku koryeelow kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala oo lanka hiiliyo walaalahayno reer filistiin reer filistiin maylena xanuunka isinsin haya nihaya jazaakum allahu khayr walaalayaal beeshi jarar weyna may diyaaran ata jihaadkan axmed cumar aba cubeyda oo hon horhaye annagana ina ka dabafeelno beeshi guudoy salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka reer shiidle maysin lee maxadsanta nabadoonow si dhowow mayninku si dhowaadase nabadoonow golaha ku dhaqanka shareecada islaamka kusi dhowowal nabadoon iyo sheentang reer shiidle nabadoonkii isin sheentang sohordhigten golaha nuqawada ku dhaqanka shareecada islaamka nuqawadani siinka qaadati maylisiinka rabe beeshi reer shiidle nabadoonka ina la garab istaago nabadoonka ina la tawantaabiyo marka may kala rabeen nabadoonka usana dadka ina si cadaalad leh ku xukumo oo dadka macnaha un horko'o shareecada islaamka ku dhaqanjaynaysa un horkohoyaan dardaarame wajazaakum allaahu khayr suldaan shucayb waa xoghayaha golaha dhaqanka wilaayada jubbada dhexe kelimad ayuu ka jeediyey munaasabadii lagu dooranaya nabadoonka awalan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa walaalaheen beelweynta reer jareerweyne waxaan leenahay gogoshiina waa gogol mubaarag ah in sha allahu tacaala khaasatan nabadoonka shiidle maxamed siidow waxaan leenahay soo dhowow ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku barakeeyo ilaahay ha kaa dhigo kii ummaddaas ku hogaamiya ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa khayrka iyo wanaaggana u horseeda baashi reer shiidlana waxaan ka codsanaynaa nabadoonka maxamed siidow in ay ku garab siiyaan ugu kaalmeeyaan dhammaan nabadoonnada baashi reer jarweelena waxaan leeyahay suldaanka ilaahay uga cabsada n ilaahay aayaddiisa waa wactasimu bixablillaahi jamiican walaa tafaraqu in ilaahay aayaddiisa aan qabsanno ilaahay kitaabkiisa aan ku dhegno aanu ku kala tagin ummadda dulmiga ee dhibaatada aan loo horseedin nabadoonkan waxaa la rabaa inuu ka warhayo beeshii loo magacaabay axwaasheed oo ka warhayo waxbarashadeed oo ka warhayo agoontooda waxbarashadaana ugu daran qof aan wax baranin wax faa'iida uu leeyahay malan fi dunya waalaakhira adduunya aakhira qofku wuxuu cizi iyo sharaf ku yeeshaa inuu wax barto ilaahay kitaabkiisana wax la barto ugu horreeya iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan leenahay maamulkeena islaamkana heerka aan gaarnay maanta maamulkeena islaamka sabab u ah bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala ayagaan ku mahadinaynaa waxaan soo marnay waa isla ogtihiin waana ognahay dembiila cambe oo la qaaday ayaa dhexda lagu furin jiray maantana waxaa waay meeshii la doonaa la maraa kumanaan kunoo doolara jeebka lagu qaataa lacag kaashaa la qaadaa alxamdulilah waxa lagu helna waa kitaabka ilaahay oo la tadbiiqiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabagabadii waxaa la duubay nabadoonka oo la siiyey kitaab qur-aan ah qoray iyo booshkiisa si heer sare ah ayaana loo guddoonsiiyey insha allahu tacaala ee nabadoonnada macnaha hadda la duubay siilharaamsay sheegay waa nabadoon kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka ummaddaas mas-uulka ka ay jifada ina ku hogaamiyo iyo lalo haddii marka aad la dhaqo kitaabkii ilaahay iyo ka dhagame iyo sunnadii rasuulka ka dhagame aad dhaqo marka codoba baa loogaas maala horta nabadoonka may rabeen ee inuu siin ballanqaado kitaabkii ilaahay in bulshada reer shiidle usuka maamulo ama ku xukumo inay in ballanqaada rabo ee nabadoone nabadoon maxamed siido kalfur ee kitaabkii ilaahay macnaha kalaanje ahay inna ummadda reer shiidle adaka dhagto oo ballanqaaday waa kaaga ballan qaaday oo macnaha ummaddan kitaabkan adaka maamulo oo ballanqaaday waa kaaga ballan qaaday إن شاء الله تعالى اللهم فاشهد إيه، أوكي هدي هذا قطة مرقة كتابك إلهي يا كتاب معنا دستور إيو قال يول لكس من قوري إيو مراكا مربنا لكي دولنوا دي مرقة نوضونك كتابك إلهي يا كتاب ما يسر الرسول قصدي أذوبا وين لده أذوبك مرقة ما ينسك دفاعي باشر يرشيد لما ينك توقلي قرآك كتابتي أنا هدك ينديني ميل الفضايا معناها ان ادك تدفعه اما النفطه يا كتاب ادك تدفعه قرينا تاسع جيسي اه آه، قريغان او عاكيغه باشي رشيد لي ان قدي بوشكنا واك الله اكبر افر قصد يا كجرت وانا بقوته سلطان معنا سلطان كاين هوري سلطان عباس ان معناها مريكانكا او ان الدلي اي موقع قو sababta lindini macna lunduqayn mayo diinta dartas waay ununa taacna duqaantada sugoyn ilaahay macnaha unun macna ina shahiidno kitaabka ilaahay oo hunjaninin dilo iyo macna raalli keen ilaahay may dhee faminhu man qalaa naxba waminhu man yantadir kuwana bahe kuwana da sugoya macna un may sugoyna dayurinanin duqayto ilaahay dartas dayurinin duqayto ya sugoyn insha allah ilaahay macnaha shahaada allahna siiyo dhammaantayn insha allah beesha reer jareerweyne si guud ahaan iyo si gaar ahaanba ma isku ogsinine kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka inaanu ka dhagagno difaacno tadbiiqino insha allahu tacaala nabadoone eh, lam habrid lam habasrid Kor. Haye, kor. Hir, hir, hir. Hir. Ah, this- إن شاء الله تعالى إيه. إيه، إن شاء الله إيه، حفلتي إيه، معنا رير فيدلي أو بيلها جرير وين بيل كمتة يا نودو على مسارات حفلتي أنت سنين كعبد دمام مرتي شرفك فسانت هذه إلى إذا وبلا التوفيق السلام عليكم ورحمة الله
jidka dhinaga halanfuro marka waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhow xawareysiyada ayaan soo gaarnay wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa waxaay soo bandhigtay lix askari oo kasoo goostay ciidanka maamulka koonfur galbeed kuwaasi oo muddo lix bilood tababar ugu xareysnaa tuulo hoos tagta magaalada xudur waa kuwan qaar ka mid ah askarta oo ka waramaya waxyaabaha ay uga soo carareen ciidankooda nurow idan dira deegaanka gudal warwararog horan dhan askari yahay aku nagadi aku tawshani malaan shay dhanay duufi reeda tanu kaswaay musliminta bilikruwa usku dhan walaw gal dhubuli furiyal yare subahi atan hakaswaay ndi muslim karuwne arag isku tab tabar gaardi wala samare reedano gaardi dhamaadayam dol kale bilaaw lees ku tab horan gal bulan karaysan laayen ulmaana suusan reed wiilis karaysan ahaan dhubugan isla roognay maalmeedka mamdooneen koo ayo le tabarna geliyay dhagan muslim untiin haaynaarnay laakiin saabtana gabahi galab gaalada gandilaa jeeriyad hoban korod waaye kaafi hobaan waaye reed dhagan gaala hob leyin argeen hordhan wal wal infaali lahaynam aragne reed asugu asugu tabeen maa la hadalnay akyaartiyo nahay malaaj ilaha la hadalnay arag galab geeda asugu tabaas anuma asugu tabaan fadaana dhagan gaayo dhan seeteen asugu tabaan areen oo asugu tabtaan fadaana asugu tabuseenaan areen maasha allah geega amni fayle ka noola safayle safayle lahayn dhawaaye saaxiibada imanka baagay intii waa muslimaan beli muslimiin dirogan kuwayaan beli gaalada ku tabaan saasaan baagi lahay aa maqaay ciidan ali uri deegaankana guudala saacadaan aley korkorada rog alxamdulilah ilaahay ka mahadsan iniooned keega murtadiinta ku tuubishaanay muslimiinta meetisku ku nool ummadii marida kabiirayna faylaantaawayaa inaan sadin muqlum ee ogaaday haddigii saacadaan leliyan ilaahay ka mahadsan markiaan hore ka biiray tashkiil oo dhalinyarada oo jinkey ah iyo tashkiilyan markii tababar hamari walyarkin hamarin may mool gaardi gaardi wal hawaarno may bada dugud duguday oonay dhibaatadiis lahay deerti mawlwiinonata ku haymale kan hoto barkan hay bahal la raw mal afil raw bahal la raw mal nafru la raw way bu mal la raw ko balan la raw sijidu ma magayo kin hay muhammad husay kar leey afartan qof anto ko ha hay dooda jare walana to ko hayo ma leh girti hayti horma ka jiran walaalkii oo diiri muslimiinta aan ku baali hayti in muslimiinta aan ku tabi ilaahay mahadla saadana ilaa taata ka argaytu shireedeeman ban shiyaal todoba qof iska bane shaki todoba qof ayna lama ilaa shan ka koyn ilaahay kama sahaan maanka baagay ni walaalada ilaahay aan ku nagadaan walaanga iyo truuga mili truuga riddisan ka jara mor muslim ni haynaya in sheegay oo banan dungu baa ni hoba hay weeran walaal aku ku baa gobolka meel muslimiin tirid isku koy hura ana anadagay maday mada binaawi ilaahay mahadla galgo intii dugod horta ireedkiima maro hay idoan iyoona meel muslimiinta tiidan roogda diinta taarla lag aayada roogda ini koy roongayanka baagay hamigay may buaha aniyan hata geysa aadana leey madaan dhuumaday awkay aaday oo kalijo dhankal an roogna ku dhuumaday ini ankaarang meeli dheliya ankaarang bataawiya ilaahayna ma iinkanaga ilaahay meelim laakiin muslima masgin jirtan ha kunaga saadana leey mayba kashaysa dafata iniona holaga daagsada beertayn boomay masaartay libaha xasan barkaan kuudal labaatii kuwa jeer ciidanka hubdur dhubow kuliga furaay ku tirsana kuudali ku tabe wulmeedarhoo ku dheegni santailay meel ku hele anti onay muslimiin feelir ee takaalay tan anti wal fun ruugan ogaaday saasaa wogna afar balooda ka jare dawad iwal gaarde lay libarsi ko maalin dhuusay leeraay maalin nafruu leeraay kon maalin afii leeraay kon maalin kowlaan leeraay maxay ku arkay intii muslim ahayn inta kudaane gaali inga ogaaday id intii muslimiinta dhatiyo ka nolodan saasaan nagad intii miidaa ku tabaano meeldhaas muslimiinta ha dhexgalana eefade malaag i goobtale dhaqale ah ku taba hin meelin meeldhaas uga wareereed asugu taba mal dheedheere inniyodaa ilahin dhaway wal dhabaashtee midinjiisi maahan muslimiinta sida ka nolodaan ka noloda fada fikirkaas besu doobo adam ilaahay boo naga besu intii waalididay ku dhawaasida fadaa magay sida aliw maamud manuur xuseen guudal labaati lama degmada koorkororo dhubi waayareen ilaahay aan ku toobasheen intii anaa ku nagad shayddaanay galgalaysan shaydaan maskantooda dhablaa kula kulmaya walana faa'iidaa kula kulmaya haddana ilaahay aan ku toobasheenay antianaa ku hanuuno ilaahay uu nagi anti diinta muslimka ka nagad shayddaanay maskantinoo dufeeno heel isku daajisadaano heel jarana galan oo ka jaro haskuku dhuumanay waalidiinka ku dhuumanay walna dadkoodaa gobolkooda isku kaaraysanaynay makaasnaan anti diinta muslimka burburiyaano ilin surugnay ka kaadayaano isku dareerano antukudne iyo kuwaay sababtan haka dhuumaday kuway nagoy diintii muslimkii ka nagoy hanuun ilaahay intoo busheen madian habayle goobta iyo malaaga la hadale maanka baayoon inta ilaahay hanuuniyo hasku nagdaan ka baaga intale intaan ka dhagdo intale ka dhimado diinta muslimka le ka dhajaro intale ka nooladoda فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhowxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي